waxaa sii kordhaya walaacaya welwelka ay ka qabaan ardada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho oo soo food saartay inay hab online ku qaataan casharada kadib markii wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay amar ku siisay milkiilayaasha jaamacadaha in aysan fariisan karin kalaaska ardada ay ku qaataan guryahooda iyagoo isticmaalaya baraha bulshada ama internetka mustaf maxamed xuseen oo wax ka barta jaamacadda muqdisho ee gobolka banaadir oo aan kula xiriiray khadka teleefonka ayaa rediyo isnahay u sheegay qaabka ay wax u socdaan saameynta aada bay ogeyn tahay waxyaalaha ugu weyn oo ugu daran waxaa kamid ah markaa face to face ama jaamacadda aan jirin waxaan barashada waxay ahayd mid aada u sareysa sababta caajis iyo ma jirin hadda laakiin guriga joogtaa waad teleefon aa haysaa marka teleefon adoo haasid fasaltagid ee fadhiisatid maa ka firfircoon badan tahay inta marka teleefonka wadid mar walba waxa waa caajisay mar huda qoolay mar waa iska dhigay marka laakiin fasal dulid waxaa tahay mid iphone oo waxbarashada aad oo maskaxdan u fadhiso shaqaynayso laakiin maskaxda markaan kale shaqa iyo waxaas o dhan ugu joogto waa caajiska yaaba internetkana isina waxa waaye mar wuu isku go-aa mar culeys oo noqonaa macalinkii mar kuma maqlo mar aadima maqashid mar internetka inoo go-o macalinkii aadla wiilisho maqlaysin internetka inaa gaf iska dhacdo xidid socoto fasalka markaa la joogo aaday u fiican tahay macalinka qof walba iidaa qof walba inuu la socdo iyo in kale uu fahma laakiin hadda qofkii macalinkii ma fahmayo inaa qofka oo la socdo iyo insiisiika sababto ah qof walba muyidoo ku jira ma fahmayo kan la socdo iyo kan kale si fiican u fahmayo sababtaa qofka su-aasha dhaweydiiyo qofka jira xataa lama kala garan karo magaca laga fiirin maya yaa ognahayba haddaba keliya waxaa la xiray ama la xanibay oo covid nineteen noo xanib goobaha waxbarasho keliya dhammaan xarumihii kale waa furayihiin sida xarumihii dawliga xarumihii shaqooyinka caadiga xarumihii bulshada ay ku kulmayso dhan waa furayihiin marka aniga keliya xaniban waanu ku dhib qabnaa xanibaadan iyo qaabka sheedka xirintaa jaamacada mustaf oo ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe kana mid ah ardada muqdisho wax ka dhigta jaamacadeeda ayaa ka codsaday dowladda iyo wasaaradda waxbarashada in loo fasaxo waxbarashadoodii hore wasaaradda tacaaliintii sare ee soomaaliya waxaan ka codsan lahay in xarumaha waxbarashada noola fasax sababto ah xarumnaha muhiim keliya in ma aha meelihii xarumaha waxbarashada inay xirnaato meesha iyadina ugu dambeysa la yiri meesha waxaa rabaa xarumaha waxbarashada oo dhan inay noo furnaadaan ama wadanka dhan oo lockdown dhan wadankii lockdown kuma jiro keliya meelaha waxbarashada xeran meelaha waxbarashadana waxay ka muhiimsan yihiin meelaha hadda furan oo dhan qaybta duuliga qaybaha bulshada kulma dhan waxaa ka muhiimsanaa meelaha xarumaha marka waxaan ka codsanaha inay noo siisaan xarumaha ina waxbarasho maahan mustaf oo keliya ee waxaa jira kumanaan arday oo la qabo fikirka noocan oo kale ah waxa uuna carabka ku adkeeyey in waxbarashada oo keliya la bartilmaameedsaday maadaama ay furan yihiin goobo badan oo bulshada isugu yimaadaan